bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh duhur wanaagsan kusoo dhowaada warkada hornimo idaacadda dalsal
qodobada aad warka duhur ku dhegaysan doontaan hadduu ee baraalli ka noqdana waxaa ka mid ah
faafahino dheeraad oo ka soo baxaya dagaal culus oo u dhexeeya somalilan iyo maamulka s c khaatumo oo ka socda deegaanka buurdhaqdheed ee galbeedka gobolka soolna
maamulka a c c oo ka hadlay dagaalka ciidamada maamulka somalilan ay kula galeen galbeedka gobolka sool
madaxweynaha koonfur galbeed oo sheegay inay si weyn u taageersan yahay isbeddelka hannaanka doorashada dalka
dowladda soomaaliya oo deeq lacageed oo gaaraysa ku dhowaad hal milyan iyo bar kala wareegtay safaaradda shiinaha ee soomaaliya
guddiga tartansiinta shirkadaha adeega xajka ah oo soo saaray liiska magacyada shirkadaha ku guulaystay fulinta adeega xajka sannadda
maamulka hirshabeelle oo sheegay in hubka dhigis lagu sameeyey maleeshiya beeleed ku dagaalamayay deegaanada maamulkaasi
akhbaaraadka dibaddana israa'iil iyo xamaas oo ku heshiiyey sidii deynta la haystayaal u dhashay dalkooda iyo weliba haba joojin
iyo baarlamaanka koonfur afrika oo caddeeyey in la xidho safaaradaha israa'iil ay ku leedahay dalkooda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan mar kale kusoo dhawaada oo intaad maqasheen qodobadani wararka ahaa iyagoo faahfaahsan
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo u dhexeeya maamulka somalilan iyo s c khaatumo oo ka socda deegaanka boqdharkeen ee gobolka sool dhanka kalena maamulka s c khaatumo ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada maamulka somalilan ay kula galeen galbeedka gobolka sool sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga xuseen washington faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada maamulka s c khaatumi iyo sidoo kale militariga maamulka somalilan waxaana dagaalkaas lagu soo waramayaa inuu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalka oo mid xoogan ayaa weli ka socda galbeedka gobolka sool gaar ahaan deegaan lagu magacaabo buuq dhereeda oo ka tirsan gobolka sool waxaana wararku sheegayaan in ciidamada s c maamulka khaatumi ay la wareegeen deegaanadii lagu dagaalamay oo ay si buuxda gacanta haatana ay ugu hayaan sidoo kale ciidamada maamulka isii khaatuma ayaa la wareegay gaadiid dagaal iyo sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis la sheegay in ay qeyb ka ahaayeen askarta u dagaalamaysay militariga maamulka somalilan sida lagu baahiyey muuqaalo iyo sawiro baraha bulshada lagu arkayay waxaana la sheegay in xaaladda weli ay tahay mid aada culus iyadoona sidoo kale dagaalka dhinacyada isku adeegsana hubka noocyadiisa kala duwan waxaana la sheegay in dhimasho iyo dhaawac uu dhinacya soo kala gaaray inkastoo aan tirada si rasmi ah loo ogeyn dhinaca kale maamulka isii khaatuma ayaa ka hadlaya dagaalkii maanta ciidamada maamulka somalilan ay kula galeen galbeedka gobolka sool iyaguna faahfaahin ka bixiyey waxaana warbaahinta la hadlay xogayaha maamulka isii khaatuma wuxuuna sheegay in odayaasha dhaqanka isii khaatuma oo maalmihii lasoo dhaafay deegaano nabadeed u joogay deegaano ka tirsan gobolka sool ay soo weerareen ciidamada maamulka somalilan balse iska caabin xoogan ay kala kulmeen ciidamada isii khaatuma waa soo hadalka u dhigay afyeenka oo warbaahinta la hadlay
bismillaahi raxmaan raxiim war saxaafadeed saako ay taariikhdu tahay labayo labaatankii nofembar labaatan labaatan iyo saddex waxaan halka jeedinayaa war saxaafadeed saddexdii maalmood ee u dambeeyey waxaa deegaanka yeyle isaga daba tegay wufuud nabadeed oo ka kooban isimo culimo coqaal iyo waxgarad kale wufuudda nabadeed waxaa hogaaminayay garaad jaamac garaad ismaaciil waxayna deegaanadaas ka wadeen wacyigelin nabadeed iyo sidii loo xakamayn lahaa deegaanka colaadda ka aloosan nasiib darro saaka oo arbaca labayo labaatanka nofembar ciidamada muuse bixi oo fulinaya baaqii colaadeed ee u jeediyey guddoomiyaha guurtida somalilan waxay weerar fulaynimaha ku soo qaadeen degmada yeyle iyo goobihii ay ku sugnaayeen wafdiga nabadayntu weerarkii ka dhashay duulaankaas ayaa ilaa hadda soconaya ciidamada xaqudirarka ee difaaca isi khaatumo ayaa si geesinimo leh uga hortegey weerarkaas fulaynimada islamarkaana ku guulaystay inay dib ugu celiyaan goobihii ay ka soo duuleen ciidamada difaaca isi khaatuma ayaa gacanta ku dhigay maxaabiis
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay inuu si weyn u taageersan yahay isbeddelka hannaanka doorashooyinka dalka cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa taageeray hanaanka doorashada ee markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay wado ee markaasi doorashooyinka soo socda madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa waxa uu markaasi taageero markaasi tilmaamay ama uu ku baaqay markaasi inuu garab taagan yahay ama uu markaasi taageersan yahay hanaanka doorashada ee soo socda waxa uuna cadeeyay mowqifkiisa ku aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigreen ayaa markii ugu horreysay si cad u shaaciyey mowqifkiisa ku aadan wax kabedelka dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya laftigreen ayaana go-aan ugu markaasi ugu dhawaaqay kulan uu isugu yeeray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee ku matala koonfur galbeed waxuuna sheegay sababta ugu weyn kulankoodi inuu yahay wadatashi ku saabsan nidaamka cusub ee dowlad dhiska soomaaliya iyo wax kabedelka dastuurka kumeel gaarka ah qodobka saddexaad ee aan ka tashan doono waa arrinta siyaasadda iyo sida ay hadda wax u socdaan iyo nidaamka cusub ee dowlad dhiska iyo isbedelka markaasi ama isbedelka wax kabedelka dastuurka in iyada markaasi wadatashi aan ka yeelano ayuu yidhi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed ayaa xusay inay muhiim tahay in la dhammaystiro dastuurka markaasi qabyada ah isaga oo xusay in ay qaban doonaan markaasi ama ay qaadan doonaan doorkooda ku aadan sidoo kale waxa uu intaa sii raaciyey soomaaliya waxa ay rajeynaysaa isbedel sharciyadeed in uu imaanayo in aragtida annaga ay mideysan tahay oo aan qaadano go-aan muhiim ah oo dalka anfacaya hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan baydhabo ay ka socoto shir xasaasi ah oo arrintan iyo xaaladda koonfur galbeed looga hadlayo kaasoo u dhexeeya madaxweynaha maamulkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
aad baad u mahadsan tahay wariye cali aadan markaana guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayaa maanta la wareegay ayaa maanta kala wareegay safaaradda shiinaha ee soomaaliya deeq lacageed oo gaaraysa hal milyan soddon iyo sagaal kun saddex iyo toban sideed kun afartan iyo shan kun oo dollar lacagtan ayaa waxaa loogu talagalay sida guddoomiyaha uu sheegay in lagu taakuleeyo dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo fatahadaha roobabka ka da-aya dalka ay saameeyeen iyagoona si markaasi loo gaarsiin doono ayuu yidhi guddoomiyaha
safiirka walaalkay oo dhinaciga taagan oo china waxaan mahadcelinayaa d g-ga wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aada iyo aada runtii kaaga warbixinta aan ka hayna waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeyday oon oon runtii wajahayno dadka runtii ku saamoobay waa hal milyan ilaa hal milyan ilaa laba boqol hal milyan afar boqol ay hadda sii gaarayaan dadka ku barakacay waa toddoba boqol dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa konton shan qofood gaarayso xaaladda na haysato waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadka si loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo siddeed iyo labaatan doomado doomood ayaan kala geynay laakiin weli kuma filna waxaad ogtahay inay beriijyadii naga dumeen oo magaalada baardheere mataqaanaa beriijkii lasoo gudbaya uu dumay magaalada buurdhuba uu dumay marka culeys badan oo runtii aan anagu qaadi weyne ee aan heeso taasay runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen aasha runtii halkaa noogu keentay si howlahaas wax looga qabto dabcan alaabo kalena soo wado oan ka rajeynayno inay kolley na soo gaaraan dabcan waxyaabaha kalentoodan ka sugayna waxaa kamid a inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay waxyaabaha kalentoodan runtii aada uga hadalna waxaa kamid a in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxaay si loo heli lahaa biyahan hadda marna la dilaayo
maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in hubka dhegeysi lagu sameynayo maleeshooyin beeleedyada ku dagaalama deegaanada maamulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheena cabdifataah ilkaasi
ka hubka dhigista dowlad goboleedka hirshabelle oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha deegaanka burta dermeed ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada muddooyinka